Kulanka dadweynaha ee xubno ku ee bulshada rayidka ee hooseedow mashruuca nabadah iyo angeliyow ka hanraabta iyo lakaqoobadi magaalada baydhabo kulanku wayba ku qayb galay mas-uuliyiinku dareersa maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka degmada baydhabo ujeedka kulanka wayba ku hadalay gudoomiyaha civil society organization marwe caashe cabdulle siyaad marka annagaana laga rabaa sidii aan haweenkeenna gabdhaheenna hooyooyinka loo horumarin lahaa oo wax loogu qaban lahaa barnaamijkan marka waa barnaamij kasoo baxay u n maxay ahayd united nationka oo lagu xaqiijinayo adduun weynaha nabadgelyada iyo horumarinta iyo xasilinta haweenka soomaaliyeed haweenka adduunka laakiin annaga haweenka soomaaliyeed waayo marka maanta barnaamijkii ayaa soo gebagaba ah oo bishaanu ku egyahay laakiin waxaan rabnaa oon rajaynaynaa in maxaanku iraahdaa oo barnaamijkan oo dib loo soo celiyo asagoo kan hadda sida uu yahay ka ballaaran degmooyinka oo lagu xadiday degmooyin ka badan la gaarsiiyo marka degmooyinka oo la gaarsiiyey waxaan ururinay xogta waxyaabahay ka faa'iideen wax badanaana laga faa'iiday oo adinka laftigiina maanta waa noo sheegi doontiin wax ilaa tababarka aa qaadateen bishii abril ilaa hadeertaan maxaa idiin qabsoomay maxaa ka faa'iideen tababaro wasaaradda haweenka oo nala joogto oo maxamed salaad nagala joogo ayaa asagana noo sheegi doono waxyaabaha ay barnaamijkan ka qabteen oo ay u qabteen gabdhaha adinkan meesha fadhiya laftigiina qaarkiina loo qabtay marka barnaamijka waxaan rabnaa kan marka la xiro midka cusub oo bilaabanayo asagoo ka ballaaran oo degmooyin ka badan la gaarayo oo rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo intaba aan tababar u suubinayno oo maxay ahayd lasii horumarinayo dhinee kale kulanka waybaa ku dawayay haana ku mid ee ku qaybgalyaalka wayniyo ka dheeradeena ku hadalowka qoondada haanraabta iyo iniyo matalaad dhab eyo helan
intaas kadib koonfur galbeed markaan hagnagada barnaamijkaasiisan ogdiin koonfur galbeed walbadan gebro baarlamaanka federaalka markii la fiiri baarlamaanka isteedka markii la fiiri arday shaqaalaha dowladda dhinaca jamhuur markii la fiiri ardayda baarlamaanka federaalkana eedanka jaran gebro koonfur galbeedan ka badan gebro oo wax ku galow ardayda federaalka isteedkana saasleew dowladda federaalkana saasleew wasiiri jaran oo haweenga wasiir buuho jar wasiir ku-xigeenni jaran agaasimayaal guuda jaran koonfur galbeed markii lagu hadalo antaasay riboodkuuna haynu iyo golo deegaan oo ardayda diinsoor camal ku mid eto oo kabadan tumu gabrood camal iyo golo deegaan ku eh marku may la fadayheen gabrooyni oo dhiir dhiirgalaan ardayda barnaamijyado ardayda horumarintiyo siyaasadana raasadaan antiba active ee barnaamijkaasay ku baakorta la dhiirigeli midda la gubaayo midda la furaayo oo la salcinaayo midda loo gacan qaadayo intaasna diintii ma banayn marka waxyaalaha diinteennu ay noo ogashahay ayaan ku salaynaa annaga waxaan ka shaqaynayna sababtoo intaasaaba naga badan waxyaalaha kale maba u baahnin marka waxaa idiin sheegayaa qof walba oo innagee naga mid ah waa inuu ogaadaa waxay diinta noo ogashahay waxaan diinta noo ogolayna inaan iska dayno sababtoo ilaahay subxaana watacaala ayaa qur-aankiisa ku yidhi saddex jeer ayay hooyada xaq leedahay saddexdii jeer ma haysana mise ma haysano idinkaa laydinka rabaa waa inaan helnaa xuquuqaadka ilaahay noo ogolaaday waa inaynu ka helnaa bulshadeenna waa inaynu ka helnaa raggeenna waa inaynu ka helnaa wiilasheenna waa inaynu ka helnaa kuwa aan guriga u joogno oo noo ah odayaasha oo anaqaba oo gabdhaha maaragtay guursada qof walba oo innaga inaga mida waa inuu diinta ku saleeyaa wax walba oo gurigiisa ka qabanayo waa in sunnaha rasuulka caleyhi salatu wasalaam la raacaa